waxaan maqalay in sanadkan dadka soo tahriibay ee yimid yaman ay aada u badan yihiin ma noo sheegi kartaa tirooyinkooda
sanadkan lagu jiro ilaa dhammaadkii bishii maarso waxaa yeman yimid soddon kun oo qof halka sanadkii hore ee labada kun iyo sideediyo tobankii tirada guud ee yeman soo gashay ay ahayd boqol kun oo qof dadkaas badidood waxay ahaayeen etoobiyaan laakiin soomaalida yeman soo gashay sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii waxay ahaayeen labaiyo toban kun oo qof maxaa ku dhacay kuwa dhowaan yimid yeman
waxaan arkaynaa in dadka hadda soo galaya waddanka ay xirxirayaan maamulka yeman waxay dadkaas ka qaqabanayaan meelaha koontaroolada iyo goobaha ay soo degaan cadan ayay sidoo kale ka qabtaan gobolka abyan ayaa dad badan maamulka gobolkaasi xirxiray waxaana dad tiro badan la isugu geeyey garoonka kubadda cagta waxaan doonaynaa in dadkaas la xiray loola dhaqmo si bini-aadamnimo leh qaar badan ayaa la xiray yaa ka dambeeya xaggeese lagu xiray
sidaan ku aragnay xaaladaha dhulka ka jira ciidamada ammaanka iyaga oo fulinaya siyaasad ka soo baxday maamulada gobolada iyo laamaha ammaanka hadda cadan oo kale waxaa lagu hayaa dad tiro badan garoonka ciyaaraha ee koo iyo labaatanka mey sidoo kale guryaha ku hareereysan ayaa iyana lagu hayaa dad badan dhismayaasha waa kuwa dagaaladu ay waxyeeleeyeen dariishadaha iyo muraayadaha ayaa ka burbursan mana ahan goob istaahisha in dad lagu hayo ma ahan dadku kuwa kala baxsan haweenka iyo raggaba waa laysku dhexayaa waana dad dhalashooyinkoodu kala duwan yihiin mana aha xaalad laga sheekayn karo maxaad ka og tahay xaaladaha xarumahan dadka lagu hayo maxay yihiin sheekooyinka aad ka maqashay dadkii intii badbaaday
waxaan indhaheenna ku aragnay waa xaalad aada u daran meesha lagu hayo ma lahan biyo musqulo koronto waxaanan meesha ka sameynay gurmad deg deg ah oo aan ku gaarsiinay dhakhaatiir dadka daweysa biyo iyo cunno ayaan sidoo kale gaarsiinay dadkan oo maalmo badan soo lugeynayay waxaa lugahooda ku yaala nabaro daran dadka itoobiyaanka ah marka aan la hadalnay waxay door bidayaan inaysan itoobiya ku noqon sababo la xiriira dhibkay kala kulmeen halkaas laakiin soomaalida la xiray intooda badan waa la sii daayey ciidanka ammaanka oo weli wada xirista dadka ayaana keenaysa in dad badan oo soomaali ah la xirxiro waxaan hay-adda qaxootiga un s c r iyo la howlgalayaasheeda kala shaqaynaynaa sidii loo sii dayn lahaa qaxootiga la xiray waana ku baaqnay in la sii daayo dowladduna way nagala shaqayn doontaa sidii loo sii dayn lahaa waa maxay doorka i o m ee ku aadan tahriibayaasha cusub si loo caawiyo
waxaan la tacaalaynaa arrimaha aadka u daran ee badbaadinta nafta ah sida cunnada biyaha iyo caafimaadka waayo waxaa sii kordhaya xanuunada dadkani ka qaadayaan goobaha lagu hayo ee u baahan in deg deg looga daweeyo waxaan arkaynaa dad badan oo qaba shuban gaas iyo kuwa sii nuglaanaya mana doonayno in cuduradaas ay xaaladooda sii xumeeyaan waxaan ku dadaalaynaa inaan hagaajinno saxada goobaha dadka lagu hayo i o m oo la shaqaynaysa la howlgalayaasha kale ee bini-aadamnimada waxaan ku dadaalaynaa inaan buuxinno farqiga jira ee dhibaatada dadka sii adkeynaysa waxaan hay-adaha unisef iyo d r c kala shaqaynaynaa in caruuraha sida gaarka ah la isaga xil saaro iyo in caruurtaas aan xadgudubyo loo geysan kuwa ka imaanaya soomaaliya dekedaha ayay ka soo degaan maxaase dhaca marka ay halkaas tagaan
dadka ka imaanaya soomaaliya iyo kuwa ka imaanaya etoobiya goobta ay ku soo degaan waa cadan iyo gobolka shabwa waxayna dadku kasoo tahriibayaan xeebaha soomaaliya dadka wax tahriibiya ayaana lacag ka qaataa oo keena dadka in badan oo ka mid ah qorshahoodu ma ahan inay yeman sii joogaan waa inay usii gudbaan sacuudiga marka haddaan nahay i o m meelaha ay dadku kasoo degaan waxaan ugu geynaa caafimaad cunno iyo biyo waayo dadka dhibaatooyin ayay badda kala soo kulmaan waxaanan taas u samaynaynaa inay badqab wanaagsan helaan bishii janaayo ee sanadkan waxaa dhacday in doon siday dad muhaajiriini ay qarraqantay dadna ay ku dhinteen dhacdadaas maxaad nooga sheegi kartaa
waxaan ka ognahay dhacdadaas doontaas waxaa saarnaa boqol iyo konton qof dhibkana wuxuu ku dhacay markii doonta dadka waday ay arkeen ciidamada ammaanka yeman oo badda ilaalinaya inay ka baxsadaan ayay isku dayeen kadibna doontii way qallibantay soddon qof ayaana halkaas ku dhintay dhibku wuxuu yahay dadka wax tahriibiya ma ahan kuwa dan ka leh badqabka dadka ay tahriibinayaan ujeedkoodu waa inay lacag helaan wax kale oo ay eegayaan ma jirto waana cadownimada ugu daran